maalinkii shalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka dhacay dibadbaxyo ay dhigeen darawallada kaxeeya motolabulugoleyda ee ka howlgasha gobolka banaadir mudaharaadkan ayaa ka dhacay isgoyska nambar afar ee muqdisho waxa ayna wadayaashu xirteen waddadaasi kadib waxaa rasaas ku kala ceeriyey ciidamada dowladda federaalk oo aan u meeldayeyn xabadaha ay ku fureen dadka dibadbax dhigayey qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay dhibaatooyinka ay ku qabaan ciidanka dowladda federaalka waxaa u baahannahay annaga waddooyinka in noola furo jagboontiyaasha nagala celinin war furaha lagaa baxsanaa hal doolar tuuraa lagu leeyahy waddadaa laguu xidhaa waxaa lagu leeyahy magmaraysid waddadii aad soo martid dharcadaa ku qabsanayso waxaa lagu leeyahay hal doolar tuur intee u sactaa macnaha baad caadi aan ula haystaa annaga muwaadiniin soo manihin waana la baadaa maalin walba askariyaa waddada noo taagan haddana waxaa noogu darsantay nabad sugid nabad sugid hana nabad geliso madaxweyney maalin taagtaag qarrac wax geli ma fahantaadi jaas lambarkeena buugkeena warqad saydhida anagaa noo diyaarsan tahay aniga taagtaag iyo sila cirafaadaa ku jirnaa qaacimiina waddada noo tahay ma fahantaadi xali xali xali isla xali jistalow war maxalaahay xaaja baasto waxaa taagna saddex saaca weyna masaalii qabtay lix saaca weyna aliideed may qabataa ani waa rafaan war fiiri dhaawacan iga gaarsiin dhaawaca iga gaarsiin dhaawaca iga gaarsiin waa isu xabadeeya ma fahantaadi liif waa igu yaalaa liif waa igu yaalaani waxaa liigu dhiftaani waxay bay wartid baastaa liigu dhaawacay nawu sugudu waay nawu sugudu waay taliyooda saraakiisha waxna waa soo kiin ma fahantaadi si kastaba ha ahaatee shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa wajahaya dhac dil bareer ah iyo dhibaatooyin kale ay ku kacayaan ciidamada dowladda federaalka arrinkani ayaana u sababa isla xisaabtan la-aanta ka dhex jirta gudaha dowladda federaalka iyo maamul xumada dowladda